bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh hamiin fayle saaxiibyaalaha ka dhowaada warka hamiinimo ee raadiyaha warsan qodobada warkaanana ka dhegeysan weliba ku mid eh qoysaska barakacyaasha ee ka nool magaalada baydhabo weliba ayuu ku awadahayaana xaalado nolol xumo oo waqtiga ka haysada gudo magaalada baydhabo wadamada qaar ee muslimiinta oo markaas sheegay in maalinta beriya maalinta koowaad ee bilo barakaysan ee ramadaan webiga jubban weliba uu safartahaad ku suubiyay degmada baardheer ee gobolka gadow ciidanka dowladda oo dhaqdhaqaaq ciidanku wadaan shabeellaha hoose dowladda soomaaliya oo shicibka andirtii fariinka eedan cudurka covid nineteen puntland oo markaas karantiile dadlan ku shaki in iyo gobaan cudurka coronavirusa dowladda soomaaliya oo mar markaas karoobta gaadiidka dadweynaga dowladda oo magadhowti taliyaha ciidanka asluubta dhiibta galmudug boblan jesidi goob ganacsi oo iyo lahayan soomaalida koonfur africa ka ganacsadaas akhbaaraadka banaankan weliba ku mid ee sacuudiya oo markaas inis diyaariyahayaan xayiraad saliid oo markaas unkukuhoy korta madaxweynaga dalka maraykanka donald trump
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
labaatiyo sadiida bila afraad sanadka lamada kun iyo labaatan ku hamiinimo dhugunsadayaal khamiis aw jamaaniya hooyadaas intaas ma hayaano qodobadii warkaan hamiinimo aan ku weynaayay aan diyaar garoobo isu afaahfaahsan qoysaska barakacyaasha ee ka nool kaamamka magaalada baydhabo iyo weliba ayou ku awdahayana xaalado nolol xumo oo waqtigan ka haysada barakacyaasha ama minatee iyo ka noolyin ee kayaala baydhaba cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan faahfaahinta warkan usuu niila diraarsiye weliba guutaan dalka soomaaliya ku bilaawday roobabkii guwe roobabkaas ooyo inta badanba haddee ku bilaawdan guud ahaan dalka soomaaliya iyo weliba magaalada baydhabo iyo kumadata meelo inta badanba roobabkaas kagu badayay maalmooga inkada dambeeyey roobabkan iyo weliba qaylidhaanha kuweerahayta dadka barakacyaalka ee oo ka jara kaamamka magaalada baydhabo horjoogaga kaamka buuriyo shabeello maleelo cabdi cusmaan iyo weliba uuse sheegay in kaamka use biyo badan hagalan maadaama kaamka use kayaala meelo biyo mareen taasna iyo anfudadayti in use kaamka biyaha galan waa kuu godoomiyiga kaamka buuriyo shabeelow usoo ku hadlow kaamka buuriyo shabeelow kaamka leelow ayaa horjeedin ahaa dhib badana ayaa noohaay dadka oo meelo dadino oo masaakinta ah kaarar oo ma jara jara gooda fashion dhiibtay oo may leehaay soosaar leehaw dhidlaaw leehaw kaararkaas dadka oo laku jiray oo walba kagaadadahayna ka jiraan eedaan dhibaataysiiyey hay-ad kale hata mashruuc wal sio hayto oo beeso sio hayto ma jarta ilaahay hooba era masaakintaas meelika baaba ahayta ini laha araga eedaha samafalka dowladda koonfur galbeed mayba ku odsadaan ini kaamulkaas oo barakacyaalka ka noolan dhibaataysano si dorla ka qaba dhibdorla ka qaba sidoo kale horjoogo kaamka buuriyo shabeelow iyo weliba usiishaga niuse kaamkan dhisiyiishaansan ibar intii muddadaas haytan iyo meelin deganaayan may kayaala dagaandega kayaala sheebta gobolka leeraas wadahoolaa cusub e ya kayaala kaamka may dhisanyaa shansinna kaamka may dhiiska noole lama bobol in labaatan dhiisa ka noola eedno waanan dhibaataysiiyey mandharka kan shalay shansa ah beer yukon oo boqolaha ka gooyi kaamka oo masaakinta eedan dhibaata jiri mayl raay adal waliyo ka dhagadaayan iyo walay dhar el argaay kan ku qaaday kay shansaa shalay hadeerayu dadka barakacayaalka ayaa xiliyadan weliba ay ahla daraseeyo hoyla-aan iyo caafimaad daro taas oo ku dhalawaasa roobabka maadaama yo-yiin daddan yar ee oon haysana weliyo roobka isku ka difaacan cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadiyo warsan baydhaba
wararkan oo deerow degmada baardheere ee gobolka gadow ayaa weliba ayuu sheegahayn in webiga jubba ee marow degmadaasi uusa xalay iyo weliba hiraabtan uusa fatahi meelaasna uusa fatahaadku suubiya isla marhaantaasna uusa jeesida khasaarooyin shalbadilan oo markaas hadeeri dadka beeraleyda iyo xoola dhaqatada ah daadadka waliba markaas iyo seedeyna dhammaan xaafado magaalada baardheere walina iyo labahanyo dheeri beero abuurka kayaali iyo weliba saas oo kala hano ku mid ee raashinkii kayaali ama kajari baqaalada xaafado kayaala magaalada baardheere webiga iyo waliba saas oo kale laku absuguba inay waqtiyada dambooy usa bi ku daran biyo haduu wada usasheena taas oo markaas lagu sii absuguba inay markale usa fatahaad soo bi ciidamada dowladda soomaaliya iyo waliba iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ku wadaana gobolka shabeellaha hoose ciidamo ku tirsan ahaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo waliba geeka iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ku wadaana deegaano iyo weliba degmooyin ku tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada kumaandooska soomaaliya guutada tumilihaad ee danab iyo weliba howlgal shalay iyo kala wareegeen dhulka xeebta ee degmada waa deegaanada dhanaane gandarshe iyo weliba jilib marka ee gobolka shabeellaha hoose ilaa hiraabtin weliba iyo seedana deegaano kale oo ku tirsan isla gobolka shabeellaha hoose taliyaha guutada tumilihaad ee kumaandooska danab gaashaanle ismaaciil cabdi maalig iyo waliba uu sheegay in al-shabaab deegaanada lukubi dhammaantiyoona markaas yu-oyin ahaanoo markaas fayle isla marhantaasni iyo hadroogaan ciidanka dowladda gaashaanle ismaaciil cabdimaalig iyo waliba uu saas oo kale sheegay in ciidamada kumaandooska iyo sii wada doonaan howlgallada kudhinaga ee ururka al-shabaab ilaa iyo iyo ku biyaayeen deegaanada gobolka shabeellaha hoose iyo ku rogaan wadamada qaar ee muslimiinta weliba ayuu sheegeen in maalinta beriye iyo eeta maalinta koowaad ee bilo barakeysan ee ramadaan bashiire cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkan hanindiri
maalinka koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan oo lagu go'aaminayo aragtida bisha ayaa la rajaynayaa inay noqoto maalinka jimcaha afar labaatanka abriil sida ay sheegeen wadamo badan oo carbeed kuwa oo ku jira bandow oo la xidhiira cudurka dilaaga ee coronavirus qatar masar lubnaan morocco syria united arab emirates iyo wadamo kale oo muslimiin ah ayaa saadaalinaya in maalinka jimcada ay u badnaan doonto maalinka koowaad ee ramadaanka imaaraadka ayaa sheegay in baaritaano ay ku bilaabayaan curashada bisha barakaysan ee ramadaan halka xukuumadda riyaadna ay sheegtay in haweenka jimcada ay soo gelayso ay baaritaanada bilaaban doonaan boqortooyada sacuudi carabiya ayaa muslimiinta dunida ay ku xirtaan bisha taas oo ka dhigan in hadda ay muujinayaan in jimcada ay tahay maalinka koowaad ee bisha ramadaan maraykanka iyo wadamada yurub ayaa bulshooyinka muslimiinta ah ee ku nool wadamadaas waxa ay sheegeen inay rajaynayaan in jimcada ay noqon doonto maalinka koowaad ee ramadaanka sida ay sheegeen saynisyaanada iyo xukuumadda qatar baaritaano ay sameeyeen ay ku ogaadeen in bisha ramadaan ay dhalan doonto habeenka jimcada soo gelayso sida ay tilmaameen saynisyaanada qatar waxa ay sheegeen in shanta galabnimo maalinta khamiista bisha laga arki doono koonfurta iyo waqooyiga america xilliga fiidkiina guud ahaan in caalamka ay ka soo muuqan doonto muuqashada dhalashada bisha ramadaan ayaa saamayn waxaa ku yeelan kara xaaladaha kala duwan ee cimilada taas oo mararka qaar ay dhici karto in aan la arkin bilaha hijriyada ayaa ku dhammaada inta u dhexaysa sagaal iyo labaatan ilaa iyo soddon maalmood waxaana ay ku xihan tahay aragtida dayaxa ee bisha bilaha hijriyada ayaa ku dhammaada inta u dhexaysa sagaal iyo labaatan ilaa iyo soddon maalmood waxaana ay ku xihan tahay aragtida dayaxa ee bisha cusub marka la marayo habeenka sagaal iyo labaatanaad haddii aysan soo muuqan markaas waxaa sida caadiga ah la dhamays soddonka maalmood sida loogu dhawaaqayo curashada bisha barakaysan ee ramadaan sacuudiga iyo wadamo badan oo muslimiinta ah ayaa dhaariya dadka sheega inay arkaan bisha iyadoo uu jiro cudurka coronavirus howlo badan oo la qaban jiray inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa la filayaa in aan la qaban doonin wadamo badan oo muslimiin ah kuwaas oo dhaca bariga dhexe ama dunida inteeda kale dowladda sacuudi carabiya ayaa sheegtay in ay sii wadi doonaan xayiraada saaran dhammaan salaadaha jameecada ee gudaha dalkaas iyadoo ay ku jirto taraawiixda
idyada mahadsanyi bashiir cabdulaahi cusmaan oo faahfaahinta warkaas niiladariirkaay weli warkii habeenimo ee warsan iyo dhugunsidaagta wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya fawziye abikar nuur iyo weliba markale iyo kabaagtay dadka soomaaliyeedna markaas iyo ankabaagtay iniyo qaadadaan tallaabooyinka caafimaad ee dhiibtuku ee dadaalada markaas laka xakameeyahay cudurka sida boobsiiska usan faahfaahaya ee covid nineteen maruu fawsiye abikar nuur oo sheegtay in dowladda iyo wadda dadaalo markaas laka hakayahay ama laka xakameeyahay cudurka coronavirus ya waliba markaas shicibkana ku codsatay inay dhinaga kiijo dadaalo badan iyo suubiyaan taas oo markaas fariimo markaas ku bahow baro bulshada iyo weliba saas oo kale wasaaradda fariimaha ku bahow iyo qaadadan dowladda soomaaliya oo markaas daryeelka bulshada ay muhiimka koowaad yaa waliba dadaal hoogan iyo ankajarta xakameeyowka cudurkan covid nineteen ee dhibaatada badan kahaaya caalamka guddiga kahorseedowka iyo wacyigeliyowka xanuunka covid nineteen ee puntland yaa waliba iyo shaaciyeenay iniyo karantiilan todoba qof oo markaas lunkushakiy iniyo qaban cudurka coronavirus guddiga iyo waliba saas oo kale iyo kocodsideena shacabka deegaanada puntland ini iyo qaadadaan tallaabooyinka talada badan ee hakubahow dowladda soomaaliya iyo maamulka puntland saas oo kalena dadka in isku shakiyo cudurkan ama astaamoojiyay iska araga in iyo wasaaradda si deg degaya oo kala hariiraan waana baaritaan iyo isku suubiyaan yaa lagu codsaday dadka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba yeeqaaday tallaabooyin horle oo markaasi laka xakameeyahay faafowka cudurka coronavirus oo dad badan markaasan amwadan waanan ka amwadan soomaaliya ahaanaas oo markaasa badansho kalena iyoan dhiifaan cisbitaalo kayaal magaalada muqdisho taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed genaraal cabdixasan maxamed xijaar iyo weliba uuse ka amray darwalada baabuurta dadweynaga ee markaas ka shaqeeya muqdisho inay yarayaan dadka badan oo markaasi gaado jareen baabuurtiyo waliba uuse sheegay in baabuurto horey iyo gaado jareen soddon qof hadda markaasi lakufadow in iyo gaadan toban iyo shan qof walina markaasi ciidamada ilaalada deegaanka uuse ka amaray in iyo tallaabo ku qaadaan ciddii markaasa hogaansami waayta amarka tallaabadan yaa waliba markaasa haka-eeda saaxiila dowladda soomaaliya iyo wadda sidii laka xakameey lahay cudurka coronavirus magaalada muqdishona uuse saaranyey bandow oo hamiinkii bilaawdow lamada saac hamiinnimo waana ka eg ilaa tumi-i kowka saac hiraadnimo taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sareeyo guuto mahad cabdiraxmaan aadan iyo weliba uuse geeka magadhowey taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed dhiibta dowladwaa dowlad goboleedka galmudug wareegtaha kubadti xafiiska taliyaha ciidanka asluubta iyo weliba xilka taliyaha ciidanka asluubta dhiibta galmudug weliba lanka magadhowey sareeyo guuto maxamed sheekh cumar xirsiile taliyaha cusub ee ciidanka asluubta dhiibta galmudug langmagadhowi ee xirisiile iyo weliba horey usa anhaayay taliyaha xabsiga dhexe ee xamar magacaawookan taliyaha guud ee ciidamada asluubta galmudug iyo weliba markaas usa haka-eedeeya xillo shalay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo magadhowtay taliyaha ciidanka asluubta dhiibta jubbaland meelo warkaas dhugun sidii ay kula darartan raadiyaha warsan eebedhawow sacuudi carabiya iyo weliba iyo ku fikirhaytee meeli iyo markaas ambiro lahayti malaayiin barmiil oo saliid eerang eh oo markaas saaran maraakiib saliida gaadas oo markaas ka wajahan maraykanka haddii madaxweyne trump uusa mamnuuco saliida markaas laku dhoof yahay boqortooyada sacuudi carabiya qiyaastii afartan milyan oo barmiil oo eh saliid eeran eh oo sacuudiga markaas laku sheeniyo weliba hadda iyo ku wajahayeen maraykanka walina markaas la filaha inayo diiraan maalmo hadareeda taas oo markaas cadaadiska kasii kordhi doonta suuqyada oo markii horeba buux dhaafiyeen saliidan saraakiilla maraykankiiya waliba dhowaan iyo sheegtay in washington iyo markaas ku fikrahat iniyo hoos waa iyo roojida saliida eeranka ee markaas laku dhoofiyo sacuudiya carabiya ama markaas iyo suurtageliida canshuur dheeriya iniyo kasuubida ilwareedyo ka dhow sacuudiga iyo waliba reuters iyo sheegtay in boqortooyada iyo markaas iska dayayta ini saliidaas iyo geliida kayd oo markaas la jeeyi doona maraykanka habahaato iyo markaas kurjiisadeen dadka leh maraakiibta oo markaas ansafarow dalkaas biliilahdhaafina markaas saliidan iyo ku dhagaagtay gudo dalka sacuudiya carabiya dhugunsadayaal warkii hamiinime warsan kula daratan waqtigan intaninka dhonyi cid allaala idii warkaan dhaaf waliba reed usan ku fiirsado kore website-ka raadiyaha oo ee warsan radio dot com warka waliba sina dareysay aanu jecel ee cabdinasir ee farsameeyey intii warkan warlamid reedan ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh